Muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee Alkataib, oo la daawan karo qadar shan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah, ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerar ka min ah oo lagu laayay askar ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland, kaasoo ka dhacay duleedka deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarka ka hor waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa sida Maraykanka oo ah kan hogaaminaya xamlada lagu soo qaaday waddamada Muslimiinta uu garab taagan yahay maamulada ay shisheeyuhu dalka ka dhiseen si ay meesha uga saaraan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Waxaad muuqaalka ku daawanaysaa saldhigga ay ciidamada Maraykanka ku leeyihiin magaalada Kismaayo, halkaas oo ah meesha ay ku tababaraan isla markaana ay ku carbiyaan askarta Soomaalida ah ee fulinaya ajantaha Maraykanka, kaas oo ah inay burburiyaan wilaayaadka Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا
bishii muxaram ee sanadkan iyo waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareeca la dirar ah kusoo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga هم ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا Si kasta uu Maraykanka isugu hoolay taabantaabada iyo taakuleenta ciidankaas, waxaa dadaalkiisa kala dhantaalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Muuqaalka ayaadna ku daawanaysaa weeraradii isdabajooga ah ee lagu beegsaday askarta maamulka la baxay Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
balse si ka duwan beentii iyo boolexooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale دمدم ثارا واقدح نارا واعصف في الهيجاء إعصارا وارد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا Intaasi kadib waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa weerarkii kamiinka ah ee ka dhacay duleedka deegaanka Buule Xaaji bishii Julaay ee sanadkan, kaasoo lagu dilay 31 askari.
زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا muddo ay xabaddu socotay kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku dhigaya gaadiidkii ay wateen askarta kamiinka ku dhacay kadib markii ay u qaybsameen wax la laayay qaar dhaawacmay iyo kuwa cagahooda ku baxsaday بنا صوارم مرهفات نقذ بها الطغاة الغادرين إلى ساحل meydadka askarta la laayay oo goobta daasan ayaad ku daawanaysaa muuqaalka askari dhaawaxa ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya isdaarka cusub ee kanaalka wararka al-kataa'ib لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa gaadiidkii iyo hubkii lagu soo furtay kamiinkii ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo شهدينا ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين